cabdisamed cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay labiyo toban ruux oo badan dumar iyo carruuraan waxba galabsan ayaa waxay ku shahiideen duqeen aad u xoogan oo ay ciidamada maamulka gumayste ay yahuud u ka geysteen guri ku yaala waddada qadiimiga ee xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza wararka ayaa waxay sidoo kale sheegaya inay jiraan kuwo kaleo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa sidoo kale ka dhashay duqeen aad u xoogan oo xagga cirka oo ay ciidamada yahuud u ka geysteen xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza duqeen midaa la mid ah ay ciidamada yahuud u ka geysteen xaafadda sabar waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab riid ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan magaalada khaniunis ee dhacda koonfurta marinka khaza ayay sidoo kale ciidamada yahuud u ka geysteen duqeen aad u xoogan waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan xasuuqaad u daran oo ay ciidamada yahuud u ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqay ciidamada yahuud u geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaana gaaraya ilaa iyo laba xasuuq kuwaasooy ku sheedeen ka badan afartan ruux halkee dhaawaci kala duwan soo gaareen wax ka badan siddeetan iyo afar ruux oo kale iyadoo sidoo kale xusad mudan tahay in tobanaan ruux oo iskugu jiro shuhaada ayaa dhaawacyay kuus xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraashubka hoostooda dowladda yukrain ayaa dagaalkii ay kula jirto ruushka u adeegsatay gantaalla uu ku deeqay maraykanka xukuumadda kiyef ayaa waxay gantaalada radada dheereeya oo ka mid ah hubka ay ku deeqday dowladda maraykanka u adeegsatay dagaalkii ay kula jirto dowladda ruushka tani ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha yukrain ninka lagu magacaabo faladimir zelaliski uu sheegay in laga guulaysanayo haddii ay maraykanka iyo reer galbeedka joojiyaan taageerada militari la garab taagan yihiin dowladdiisa xilli waaqalka karamanilka ee ruushka uu ansixiyey in dib u eegis lagu sameynayo siyaasadda isticmaalka ee hubka nucleerka sargaal sar oo ka tirsan dowladda maraykanka ayaa waxuu ku waramayaa in xukuumadda kiyef ay adeegsatay ilaa iyo shan gantaal oo waa kuwa uu ku deeqay maraykanka hase yeeshee gantaalada difaaca cirka ee ruushka ayaa ka hortegay afar ka mid ah sargaalka ayaana tilmaamay in maraykanka uu qiimeynaya khasaaraha isagoona xuseen gantaalka uu ku dhacay xarun milatari oo ku taala dhulka ruushka netanyahu ayaa sheegay in bishii oktoobar ay beegsadeen xarumaha nukleerka ee dowladda shiicada ee iiraan ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ayaa waxuu sheegay mar uu baarlamaanka xukuumaddiisa ka hor hadlayey in weerarkii ay bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ku qaadeen gudaha iiraan ay ku bartilmaameysadeen xarumaha nukleerka ee xukuumadda tehraan inta uu netanyahu shaaca ka qaadin inay beegsadeen qeybo ka mid ah wax soo saarka nukleerka ee tehraan waxaa baraha kala duwanay internetka lagu faafinayey xogga midaani la mid ah xukuumadda tehraan ayaa ilaa iminka si rasmi a u caddeenin halka ay ku beegsadeen maamulka yuhuudda weerarkii ay ku soo qaadeen waddankooda bishii oktoobar ee lasoo dhaafay xukuumadda netanyahu ayaa waxay iminka wajahaysaa dagaalla adag oo uga imaanaya dhanka ururada taageerada ka helaya dowladda shiicada iiraan iyadoona laga cabsi qabay inuu gobolka loogu yeedho bariga dhexe ka qarxo dagaal goboleed maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan milatarigiisa lagu dilay koonfurta waddanka lubnaan taliska milatariga maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxuu shaaca ka qaaday in laga dilay tiro askar ah ka gadaal markii ururka shiicada isku magacaabay xisbullah ay gantalle ka soo tuureen gudaha lubnaan islamarkaanay ku bartilmaameysadeen xarumo ku yaala magaalada caka oo ka mid ah dhulka laysto ee falastiin kooxaha gurmadka ee maamulka yuhuudda ayaa waxay dhankoodu xaqiijiyeen in afar ruuxay ku dhaawacmeen gantalle ku dhacay xaafadda sakiina ee magaalada caka kuwaasooy xaaladoodu tahay mid aad u liidato wararka ayaa waxay sheegayeen in wax ka badan shan iyo labaatan gantalay ku soo dhaceen magaalada sidoo kale ciidamada maamulka saynada yuhuudda ayaa waxay qirteen in dagaallo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay koonfurta waddanka lubnaan islamarkaana iskaga hor yimaadeen ciidamadooda iyo dagaalyahanada ururka shiicada isku magacaabay xisbullah looga dilay afar ka mid ah milatarigooda halka looga dhaawacay kuwo kale ururka xisbullah ayaa waxay sidoo kale duuqimo ku garaaceen isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka yuhuud oo ku yaala bariga magaalada nahaariya si kastaba ururka shiicada ee xisbullah ayaa sii kordhiyey weeraraday ka fulanayaan gudaha dhulka maamulka yuhuud uu xooga ku haysto safaaradda maraykanka ee caasimada kiyef ayaa albaabada layskugu dhuftay iyadoo laga cabsi qabay in duuqimo xagga cirka lagu bartilmaameysado bayaan ka soo baxay waaxda qunsuuliyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in safaaradda maraykanka ee kiyef yeeshay xoga ku saabsan suurtagalnimada weerar culus oo dhanka cirka ah oo lagu bartilmaameysada xarunta safaaradda waaxda ayaana waxay sheegtay in weerarkaasi la filayay inuu dhaco maanto arbaca ah sidaas daraaddeedna ay u xidheen safaaradda iyagoona tilmaamay inay soo saari doonaan awaamir ka dhanna shaqaalahooda war qoraallo oo lagu daabacay boggay safaaradda maraykanka ee kiyef ku leedahay internetka ayaa lagu yidhi taxadar awgeed safaaradda waa la xidhay waxaana la soo saari doonaa awaamir ku aadan shaqaalaha safaaradda warka ka soo baxay safaaradda oo sii socda ayaa dignin loogu diray dadka amerikanka iyagoona loogu baaqay inay raadsadaan meel ay gabbaad ka dhigtaan oo ay weerarada ka galaan waxaa sidoo kale jira dowlado badan oo iyagana xeray safaaradooda ay ku leeyihiin caasimada kiyef wararka caalamka dhegaystayaal cawa waanaga intaa